waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh iyo guddigii arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga oo runtii maantay ansixiyey sharci muhiim u ah dalka oo shaqo adagna laga qabtay runtii wax ka bedel lagu sameeyey la toosiyey aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaana moodaa in aad maantay aan dhignay taariikh kale oo milestone ah oo dalkeennu u gudbayo meel weyn oo muhiim ahayd oo ka dhimanayd oo maaragtay muhiimaddeeduna ay firaax xoogan uu ka jiray in maantay tallaabadeedii koowaad iyo dhagaxii koowaad la dhigay golaha shacabku horeyna aan u rajaynayno aqalka sare inta seshanka lagu jiro inuu noo ansixiyo haddii ilaa yidhaahdo oo ta ka doodo sidaan oo kale hore loo ansixiyo si hawshaan bartamaha sanadkan aan rajaynayno inay bilaabato oo dalka ka bilaabato faa'iidada ay leedahayna gaar iyo muslimba hadda waa isla ictiraafsan yihiin oo waxa weeye waxay muujinaysaa annagayna kala caddaynaysaa qofkii caddaynaysa inuu qofku yahay oo sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigani caddaynaya wax badan hadda dadkeenna xitaa qaxootiga isku dhiiba wax badan bay ugu xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii yani huwiyada ahayd oo uu lahaa qofka soomaaliga wax badan baa uga xayiran oo dadka qaxootiga xitaa la siiyo sanadaha yar lagu siiyo waayo dadkoodii iyo identity kooshakoodii baa la yaqaanaa